waxaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka socda horumar ballaaran oo ah dhanka dibudhiska wadooyinka iyo taalooyinkii astaanta u ahaa magaalada maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa magaalada ka hirgeliyey ilaa afar taallo kuwaas oo isugu jira kuwa magaaladu horey u lahayd balse dumay iyo kuwa cusub waxaana dhismahooda loogu talagalay in bilicda magaalada ay ka qayb qaataan shacabka magaalada kismaayo ayaa bogaadiyey dhismaha taalooyinka kuwaas oo qaarkood la dhammaystiray halka qaar kalena dhismahoodu heer gebagaba a maraya waxa ayna sheegeen in taalooyinkani la dhisay ay door weyn ka qaadanayaan bilicda iyo quruxda magaalada magaca cabdishukuur maxamed axmed waxaa kamid ah dhalinyarada magaalada kismaayo aadaan usoo dhaweynaynaa taalooyinka bilicda magaalada kismaayo lagu qurxinayo cid walboo qayb qaadatay ayaa ugu mahad celinaynaa ugu horeeya duqa magaalada cumar farweyne adaa ugu mahad celinayna maadaama uu ka qayb qaadanayo horumarka magaalada iyo bilicda magaalada kismaayo waxaan bogaadinayaa taalooyinkii iyo laamiyada magaalada noolaga dhisay wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magaalada dib baan ku qabay maalin walbaba birbaa isbeer baartiska ugu tegi jirnay haddana alxamdulilah alshukrina maamulka iyo cid allaale ciddii ka dambaysay in laamiyada noola dhiso waan ku qanacsannahay waana ku faraxsannahay insha allahu tacaala waxaas iyo wax ka weynna waa filaynaa
taalooyinkan waxaa waaye astaamaha lagu garto magaalooyinka waxayna ka mid tahay bilicda bilicda magaalada kismaayo ee lahaan jirtay ayay ka mid tahay marka waan soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay inaan aragno mar kale magaalada waa qurux badan
dadka kismaayood ka horan ahay khayr allaha nin siiyo dadka taalooyinka noo dhisay allaha barakeeyo khayr allaha siiyo aad aada wanaagsantihiin aad aada waa nagu mahad celinne walaalayaal maasha allah taalooyin baa noola hagaajiyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa wada dadaalo kala duwan oo lagu horumarinayo bilicda magaalada kuwaas oo ay qeyb ka yihiin dhismaha wadooyinka laamiga iyo sidoo kale taalooyinka magaalada kuwaas oo isugu jira kuwo qadiimi ahaa oo dumay iyo sidoo kale taalooyin cusub